waxaad ka warhaysaan inay soo bateen dunuubtii dhaca iyo tuugada waxaa loo yaqaana ganges streetka ay soo bateen magaalada xamar ay ku soo bateen taana waxaa looga fadhiyaa ama kala dardaarmayaa howl adag waxaas leehay intaad kaga sii jeedeen doorashooyinka iyo waxaas ayay muxuu ahaa waxaana bilowdeen laakiin waxaan rabaa ciidanka inay u diyaargaroobaan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho sidii wax looga qaban lahaa dadka tuugada ah iyo caruurta habeenkii wax dhacaaya waxaa la rabaa dowladda hoose ee magaalada muqdisho degmooyinka ciidanka booliiska dhallinyarada inay gacanta isqabsadaan sida keliya oo waxaan lagu tirtiri karaana waxa weeye in laysu tago oo loo tashto oo ciyaalka waalidkood lala hadlo oo guddoomiyeyaasha degmooyinku ay ka qayb qaataan iyo waaxyuhu sidii amniga ay waaxyahooda iyo degmooyinkeeda ay u sugu lahaayeen booliisku wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo oo gacanta la qabto waxaan u malaynayaa maadooyinkii hadda tababarkani dhammaaday lagu qaatay waxaa ka mid ahaa sidii dadweynaha gacan looga heli lahaa sidii loo daryeeli lahaa iyo sidii loola dhaqmi lahaa marka muxuu ahaa arrinkaas waxaa la rabaa ciidanka booliiska soomaaliyeed inay u soo jeestaan ka warhayaan waxaa kaloo oo iyadana aanu rabnaa inaannu ka hortagno dhaqanxumada xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan xeebaha liido iyo iyo badda saaran u badan ee akhlaaq xumada ah ee aannu waadha u samaynay hoggaan cusub oo hoggaanka diinta iyo dhaqanka la yidhaaho oo aannu howlgelinnay oo hawshiisii meel fiican noo marayso in la cirib tiro maxaa yeelay carruurteennii gabdhaheennii iyo wiilasheennii iskuulka dhiganayay waxaa magaalada ku soo batay mukhaadaraad kala duwan hawshaa mar baan loo wax laga qabtay waxaan rabaa hawshaa in lasii la sii wado